qaraxan oo ahaa miinada baabuurta lagu dejiyo ayaa waxaa xalay fiidkii ku geeriyooday allaha u naxariistay xildhibaan khaliif haashim nuur oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamanka labaad ee maamulka jubbaland xilli gurigiisa uu ka soo baxay kolonel maxamed naasir guuleed taliyaha ciidanka booliska gobolka jubbada hoose oo la hadlay v o a ayaa waxa uu ka warbixiyey sida uu ku geeriyooday allaha u naxariiste xildhibaan khaliif haashim nuur ina allah wa inaa ilaa raajicuun aadan adeer xildhibaanku wuxuu ku dhintay gaadhigiisiibaa miino nimankii dhagoqabayaashu ugu xidheen marka markuu gurigiisa kasoo baxay wax yar uu ka socdayba miinadu la qarxa gaadhigii ku qarxday miinadii marka saasuu ku dhintay loo naxariis ciidamada amnigu dee eryadii waa la xidhay baadhitaan baa socda muxuu ahay maydkiina waa meel baa la dhigay waxaana rajaynaynaa in lagu guuleysan doono muxua dhagoqabayaasha insha allah maalmahan waxaa jirtay howlgal socday oo ciidamadu ay wadeen marka maxaa lagu soo qabtay maxaase is leedahay way ka dambeysay weerarkan xildhibaanka lagu qaad lagu dilay de nimankaasu awalba col baynoo ahayeen in muxuu ahay dadka magaca le ee soomaaliyeed ay laayaan bay awalba ka shaqaynayeen marka waa taas wax iska caadi ahayd inay soomaalida waxgaradka ama macnaha la dilaan oo dadka soomaali muxuu ahay labeynta soomaalida ay baabiyaan taas wax awalba soo jirtay ahayd howlgaladii annaga jubbaland ciidamada amnigu ay wadeenna weli waa socdaan wax badan oo muxuu ahayy lagu guulaystay oo iyaga qabashadoodaana waa jirtaa waxaan rajaynayaa in xididkooda aan siibi doono maalin dhow insha allah shacabka soomaalida kismaayo ku nool waxaan baaq u dirayaa inay la shaqeeyaan ciidamada amniga xildhibaan maxamed axmed faarax colojoog oo ka mid a mudanayaasha baarlamanka labaad ee maamulka jubbaland ayaan wax ka weydiiyey waxa uu ka yaqaano xildhibaan khaliif haashim nuur oo ku geeriyooday xalay fiidkii magaalada kismaayo kadib qarax lagu xiray gaarigii uu watay
inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun xildhibaankaas wuxuu ahaa nin kuleeg oon wada shaqeyno oon saaxiib nahay wuxuuna bahalka adaad nin dhalinyaro oo aada u wanaagsan buu ahaa oo shaqo fiican kuna cusbaa siyaasadan hadda oo xildhibaanada hadda ugu dambeysay uu soo noqdo xildhibaan marka nin aada iyo aada u wanaagsan oo ikhyaar ah oo dhalinyaro oo aada iyo aada u furfuran oo aada u wanaagsan buu ahaa marka adigu baabuurkiisa unbu maqribkii gurigiisa hordhigay maruu ka soo baxayna adugu bahalka idinkan qarax baa la kulmay qaraxaas adugu bahalka idinkan yuu ku dhintay marka saaxiibkana allaha u naxariisto dee samir iyo iimaan baanu ummadda iyo islaamka abayaan u sheegaynay ehelkiisiiba marka nin saas aan u aqaano saas wanaagsan oo wada shaqaynu ahaa xildhibaanku xaas iyo caruurba wuu lahaa bahalka idinkan khaliif haashim baa la yidhaahdaa marka xaas iyo caruurba wuu lahaa iyo guriba magaaladu deganaa herkiso ayuu ahaa marka xaasi caruur buu ka tegay asaga keligiis baana geeriyooday qaraxan uu ku geeriyooday xildhibaankan ka tirsan mudanayaasha baarlamanka jubbaland ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli maalmihii ugu dambeysay magaalada kismaayo ay ka socdeen howlgallo baaritaana ahi kaas oo saraakiisha ciidamadu ay ku sheegeen inuu yahay mid ammaanka lagu xaqiijinayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo